بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم saakay maanta oo ay taariikhdu ay tahay lix iyo tobankii bishii setembar labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaan idinkugu yeernay in aan idiin sheegno in uuna soo gaaray mooshin ka dhan ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka dowlad goboleedka galmudug xareed cali xareed in ay xildhibaano gaaraya soddon xildhibaan ay ka soo gudbiyeen mooshin anigana mooshinkii sharci ahaantiisa markii aan fiiriyey aan ka qabtay aanana oggolaaday waxaan rabaa sida mooshinkuu u qoran yahay inaan meediya ka hor akhriyo si aad u ogaataan adinkana sharci ahaantiisa iyo iyo heerka uu la egyahay xildhibaanadu waxay leeyihiin annagoo ah xildhibaano xildhibaanada galmudug xubno ka mid ah oo ku saxiixan soo jeedinta xilka qaadista ah ee maanta oo taariikhdu ay tahay lix iyo toban bishii sagaalaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan soo jeedinaynaa mooshin xilka qaadis ah ah mudane xareed cali xareed guddoomiye ku-xigeenka koowaad si waafaqsan habraaca tasuriga ah iyo xeer hoosaadka golaha baarlamanka ee kalsooni kala noqday guddoomiye ku-xigeenadu sida ku cad guddoomiye ku-xigeenka sida ku cad qodobka sagaalaad farqadiisa labaad ee xeer hoosaadka ee golaha baarlamanka galmudug iyo qodobada soddon iyo saddex farqadiisa koowaad xarafka ja ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug eedaha ka dhanka ah mudane xareed cali xareed kow xubinta jebinta dastuurka dowlad goboleedka galmudug xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka labo dhowris la-aan xeer hoosaadka iyo nidaamka golaha baarlamanka galmudug kadib markii uu baarlamanka ku sheegay xubno aan la aqoonsanayn aynana aynana heshiis reer galmudug markii uu baarlamanka ku eedeeyey xubno aan la aqoonsanayn in ay yihiin baarlamanka galmudug inay ka mid yihiin markii uu aqoonsaday qodobka saddexaad burburinta sharafta golaha baarlamanka galmudug kadib markii uu magac baarlamaan ee galmudug ay si si toos ah u caddeysteen ugu adeegidda kooxda ahlu sunna ee dhuusamareeb afar ka beensheegidda golaha baarlamanka galmudug iyo ka shaqaynta danaha ka soo horjeeda dowlad goboleedka galmudug kadib markii ay guddoomiyeen mooshin ku sheeg loogu adeegayo ahlu sunna shan faafinta dacaayad ka dhan ah madaxda dowlad goboleedka galmudug iyadoo loogu adeegayo dana guracan oo lagu dhaawacayo sharafta reer galmudug sidaa darteed mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in in kalsoonida lagala noqdo mudane xareed cali xareed ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka koowaad si loo soo afjaro ku-xadgudubka ku-xadgudubka sharafta baarlamanka galmudug galmudugna u noqoto mid sharciga ku dhaqanta ilaalisana sharafta baarlamaanka iyo shacabka reer galmudug intaa ayuu ku saabsanaa qodobadii ay ku soo eedeeyeenna halkan ayay ku qoran yihiin anigana waan aqbalay sidaa darteed mooshin ayaa ka yaala guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka dowlad goboleedka galmudug xareed cali xareed intaasaan raba inaan idin ogeysiiyo